barnaamijka dhallinyarada maanta halkani waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan ood nagala socotaan bogga internetka v o a somaali com
duur wanaagsan idilkiin baa dhegaystayaal saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa kooda iyo barka duurnimo xilliga washingtonna waa lixda iyo barka aroornimo waa khamiis sideed iyo labaatanka may sanadka laba kun iyo labaatan idaacadda duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya aniguu a jamaal axmed cusmaan iyo saare ciidlan
qodobada ad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacaddayada duhurnimo iyo barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa ka mid a magaalada laascaanood oo laga aasaasay koox faneed dhallinyaro ah oo ka qayb qaadanaya arrimaha wacyigelinta iyo soo bandhigidda hal abuurka dhallinyarada waa markii ugu horreysay ee gobolka koox faneed laga aasaaso kooxdaas oo aan u bixinay nugaal baan inkastoo gobolka carqaladihiisa iyo dhibaatooyinku iska badan yihiin horumarka waanu sii ballaadhinaynaa insha allah barnaamijyo iyo wax walbana ku qaban doonaa haddii ilaahay ka dhigo qodobada aad sidoo kale ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah waraysi aynu la yeelanay wiil arday ah macalinna ah aabbana ah sidoo kalena shaqeeya heeshii dabacsanaa ayaan dabcan ka maqnayn barnaamijka
ciyaarihii ayaan sidoo kale idin haynaa balse marka hore kusoo dhowaada warkii dunida
hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan shaqaalaha ayaa sheegtay in xanuunka coronavirus uu dunida oo dhan ku keenay in heerka shaqa la-aanta uu aada u bato iyadoo la sheegay in dalka maraykanka uu yahay waddanka uu saameynta ugu badan ku yeeshay dunida oo dhan shir jaraa-ido ay mas-uuliyiinta hay-adda i l o ku qabteen magaalada jineefa arbacadii shalay ayay ku sheegeen in dalka maraykanka heerka shaqala-aantu ay gaadhay meed aada u daran oo aanay muddooyinkii ugu dambeeyey oo dhan gaadhin agaasimaha hay-adda i l o ayaa sheegay in dunida oo dhan ay shaqooyinkoodii waayeen saddex boqol iyo shan milyan oo qof oo shaqooyin joogta amaba rasmiga ka shaqayn jiray ka hor intaanu xanuunka coronavirus iskaga gudbin qaaradaha dadkaasi oo badankooda la sheegay inay ku noolaayeen dalka maraykanka sidoo kale mas-uuliyiinta hay-adda i l o waxay sheegeen in dhallinyarada gaar ahaana dumarka ay da-dooda u dhexaysa shan iyo toban jeer ilaa sideed iyo labaatan jeer ay yihiin kuwa ay ku dhacday shaqala-aanta ugu badani waxaanay ugu baaqeen madaxda dowladaha in sida ugu dhaqsiiyaha badan ee suurtagalka ay wax uga qabtaan xaaladda dhallinyarada gaar ahaana hablaha ay shaqala-aantu ku dhacday oo ay xaaladoodu sii xumaan karto haddii aanay helin waxbarasho iyo tababaro shaqo cusub oo ay qaban karaan haddii shaqooyinkoodii hore ee ay hayeen ay meesha ka baxeen coronavirus kadib tirada dadka u dhintay cudurka covid sagaal iyo toban ee waddankan maraykanka ayaa kor u dhaaftay boqol kun waana tiradii ugu badneyd ee dunida laga soo wariyo in ay dhimasho intaa leeg waddan keliya laga diiwaangeliyo iyadoo waddanka ingiriiska uu noqonayo dalka labaad ee kusoo xigay ugu dhimashada badan oo la diiwaangeliyey ilaa iyo soddon iyo toddoba kun sida ay baahisay jaamacadda jones hopkins ee waddankan maraykanka maraykanka ayaa kiisas gaaraya hal milyan iyo lix boqoloo kun oo qof oo covid sagaal iyo toban ahay laga diiwaangeliyey marka la fiiriyo shanta milyan iyo lixda boqoloo kun ee kiis ee dunida oo idil laga soo sheegay ee cudurka covid sagaal iyo toban macadda sababta rasmiga ee ka dambaysa in maraykanka kiisas intaa la-eg laga helo balse khubrada qaar ayaa sheegaya in ay ahayd arrin ku saabsan dhinaca baaritaanada oo gabaabis uu ka jiray gaar ahaan qalabka lagu baaro iyo sidoo kale in dadka muddo hore loosii sheego inay kala fogaadaan oo ay qaataan fariimaha caafimaadka la xiriira si cudurkaasi faafitaankiisa looga hortago madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa iska difaacaya eedda ay dadka isagu ku dhaleecinaya arrintani kasoo yeeraysa waxaana uu leeyahay haddii isagu aanu qaban lahayn wax hadda uu qabtay sida uu yiri ay kiisaska dhimashada ay intaan ka badnaan lahayd
duur wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysa halkaasi aad nagala socotaan waa v o w washington qaar ka mida dhallinyarada magaalada laascaanood ayaa sameeyey koox faneed la doonayo inay kaga qayb qaataan arrimaha wacyigelinta iyo in dhallinyarada kale ay kusoo dhiiradaan si ay ugu soo bandhigaan hal abuurkooda wariyaha v o wd ee laascaanood cabdikariin cabdilaahi olol oo dhallinyaradaasi la kulmay ayaa waraysiyo uu la yeeshay qaybtii koowaad nala dhegaysta dhalinyaro fanaaniina oo ku sugan magaalada laascanood ayaa sameeyey koox faneed ay ugu talagaleen inay bulshada magaalada laascanood ay ku wacyigeliyaan sidoo kalena waxa ay sheegeen inay doonayeen inay kusoo bandhigaan hibada iyo hal abuurka kuwooda fanka jecela ay kusoo biiraan barnaamijka laanta afka soomaaliga v o a ee dhalinyaradan kaga hadallo ayaan kula kulannay qaar ka mida dhalinyaradaasi agaasimaha kooxdaasi sayid xasan cumar oo ku magacadeer sayid alfa ayaa ka waramaya kooxdan ay ka sameeyeen magaalada laascaanood waa markii ugu horreysay ee gobolka koox faneed laga aasaaso kooxdaas oaan u bixinay nugaal baan inkastoo gobolka carqaladihiisa iyo dhibaatooyinkiis ka badan yihiin horumarka waanu sii ballaadhinaynaa insha allah barnaamijyo iyo wax walbana ku qaban doonaa haddii ilaahay ka dhigo bal waxaad iga warantaa sayid kooxdan goortaad samayseen iyo inta ay ka kooban yihiin oo kale bal nooga war kooxdan kooxdu waxay ka kooban tahay ilaa shan qof oo fanaan waxaanu aasaasnay bishii saddexaad labada kun iyo labaatanka wallaahi waxaanu hiigsanaynaa in aanu gobolka aanu gobol faneed ka dhigno inkastoon gobolka hore aan fan loogu qaban jirin aan barnaamij lagu qaban jirin aan shooyo lagu qaban jirin gobolka inaan shooyo iyo barnaamijyo ku qaban aan hiigsanaynaa marka la samaynayo dee kooxdu waxay u baahan tahay dhaqaale iyo in la isku dubarido laascanoodna horey uguma jirin koox faneed idinkuna niban dhalinyaraa baa tihiin bal iga warra dhankaasoo kale wallaahi horta kooxdu haddeer wax qalaba oo ay haysato ma jirto keliyata fanaaninta unbaa gobolka isugu timi fanaaninta unbaa joogtaa laakiin wax qalaboo haddeer kooxdu hayso ama ku shaqayn karayso ma jirto marka la doonayo oo kale dee inaad hees qaadaan waxay u baahan tahay qalabkii waxyaabahaaso kale ka warran sidee waad u samaysaana wallaahi markaanu haddeer barnaamijyo qabanan oo kale heesaha waxaan u tagnaa garowoo kalean u tagnaa heesaha kusoo diyaarsanaa maadaama uu gobolka yahay bilaa qalab hargeysaanu tagnaa dee meelo kolley taraagiyaan u galnaa gobolkii maadaama uusan qalab oolin wax wax lagu qaban karaya uusan oolin marka heesta la sameeyan oo kale dee adiga ii sheegay inaad u doonataan hargeysa iyo garowe oo kale marka heesta markaad samaysaan halkaasaad kusoo tuntaan oo muusigii iyo laxankeedii iyo wixiidan iyagu hagaagsan baad bulshadiina hadhow la wadaagtaan miya haa intaanu heesa alka kusoo diyaarino aan halkaa kusoo laxameyno muusiga kusoo saarno cod kusoo qabanno baanu bulshadii halkan aanu barnaamijyo ugu qabanaa shooyo ugu qabanaa waa gartay caqabadaha idin haysta markaa maxay caqabada koobaadayna haysta wallahi haddeer waa qalabla-aanun cali maxamed cilmi oo ka mida dhallinyarada kooxdani samaysay ayaa isna barnaamijka dhallinyarada laanta afka soomaaliga v o a uga waramay heesaha iyo waxyaabaha uu sameeyo wallaahi waxyaabaha igu dhaliy horta qof walba oo dee dunida jooga hibo u khaasa unbuu leehay iyo taalanti aniguna yacni markaan aris arkay dhuunteyda amase hibadeedu inay tahay fanka oo aan heesi karo dee waxaan isku dayay inaan xagga bal aan tijaabiyo insha allahu tacaala waan rajeynaya inaan ka midho dhaliyo dee khayr uun baan rajeynaya insha alla yanna hore u socdayo horumar
waxaa jira heesar qaada oo la yidhaahdo xiise jacayl bal ka waran heestaasi iyo midhaheeda iyo qaar ka mid adigoo dhegaystayaasha oo kale maqashiinaya
heestan erayadeeda waxaa leh anigaa leh laxankeedana waxaa leh saaxiibkay marna agaasimaha kooxda sayid xasan cumar waxayna eryadeeda u dhawaaqeen sidan xiisiyo jacayl kale xeeradage waxaan ani ihelay ihelay ihelayy ma xaqiijin karo xiisiyo jacayl kale xeeradage waxaan ani ihelay ihelay ihelayy ma xaqiijin karo xasuusihii horaa xinjiraha qalbiga xaraf xaraf uu xidhan xasuusihii horaa xinjiraha qalbiga xaraf xaraf uu xidhan nafbaan ani xanibayaa xanibayaa uxayiraa qofaan rabiin qofaan rabiin ka xidhaa ka xidhaa ka xidhaa qofkii raba ka xidhaa ka xidhaa ka xidhaa qofkii raba
markana dhegaystayaal kusoo dhawaada heestan aan idinkugu talagalnay barnaamijka dhallinyarada maanta halka aynu kaga gudubnay heestaasi cabdulaahi axmed samatar waa wiil dhallinyaraa oo ku dhaqan magaalada gaalkacyo cabdulaahi waa arday waa macalin waa aabo qoys leh sidoo kalena shaqeeya haddaba sida uu intaasi howl isugu qabto ayuu uga waramay wariyaha v o a cabdiwaaxid macalin isxaaq cabdulaahi axmed samatar waa nin dhallinyaro ah wakhtigiisa waxa uu u kala qaybiyey waxbarasho iyo shaqo waxa uu v o e-da uga waramayaa xilliyadiisa shaqada iyo waxbarashada sida uu u kala qorsheeyey cabdulaahi axmed samatar waxa uu ku nool yahay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug xilli arday ayuu wax u dhigaa xillina asaga ayaa waxbarta halka xilliga kalena uu shaqeeyo islamarkaana uu yahay mid ka mida ilaalada hoteelada ku yaala waqooyiga magaalada gaalkacyo
waa loo maadsan tahay arintaa waa jidhahayse nin arday aan ahay aniguna waan shaqeeyaa nin xaasiloo reer lehna waan ahay marka subaxii waan shaqo tagaayo iskuol baan dhigaa iskuol primaryan macalin ka ahay waladkiina jaamacad baan dhigtaa ilaahay amarkii haneenkiina meel baan waardiye ka ahay oon ka shaqeeyaa
dadku wax badan ay iska weydiinayaan sida aad u kala qaybinaysid waktiyada waxbarashada adiga aad ku jirtid marka aad dad waxbaraysid iyo shaqada bal arintaasi sharaxaad naga sii
walaalow arrinta waxaan u sameeyaa subaxii waan baxaa lixda arximaan baxaa adugu hal saac iyo labaatan daqiiqa xiisad baan galaa xiisadda waxaan ku jiraa ilaa ishe labiiyo tobanka duhurnimo labiiyo tobanka duhurnimo waan kasoo baxaa gurigaan tagaa waan gadeeyaa xoogaa baan nastaa sideeda iyo bar haddana jaamacaddaan aadaa jaamacaddan waxaan ku jiraa ilaa koob iyo tobanka galabnimo waan kasoo baxaa ishe xoogaa baan meheradaha imaadaa shaahiya ka cabaa nastaa shaqada markaa ii sheegay hameenkiina shifti baan leeyahay oo lix saa baan galaa lixiskaa marna waxay igu soo aadintaa gelinka hore oo iisheegay markaan saa u imaadaba koob iyo tobanka mar bay iigu bilaamataa fiidkii marna shiftiga dambaan yeeshaa lixisaa dambaan galaa
xaggee waaye meesha aada xilliga dambe ka shaqaysay
waa meel hotel ah oo aan waardiye ka ahay
bal arinta dhalinyarada si ay wax badan uga fahmaan si la isugu wadi karo in wax la barto waxna dad la baro lana shaqeeyo dhalinyarada bal si ay wax badan uga ogaadaan walaalow horta markii wax kasta ii sheeg qofka markuu hamin leeyahay ii sheeg ii sheeg wax ku dirayo aadan ka fariisan karna ay leedahay markaa nin dhalinyaraa tahay oo ii sheeg adigu aad rabto inaad noloshaadiina ii sheeg aada buuxiso reerna kugu taxalluqo oo aad rabto reerna noloshisa inaad buuxiso horta shaqadu waa kugu islaanaysaa waana adkaanaysaa laakiin wax kasta duuqaad inaad u samayso oo isku daydo inaad samayso waad samayn kartaa habeenkii adu lix saac baan helaa jaanis lixdeeda saac waa seexdaa haddii gelinka hore i noqotana waa seexdaa waa soo toosaa markaa shaqadeedaan galaa haddii gelinka hore aan galana markaan ka baxaan xafadeeda tagaan seexdaa ma jiraan waxyaaba culaysaad ah oo kaa soo wajaha isku wadida howlahaaga oo idin way jiraan oo adigu waa garan kartaa adigu qof maalinkii o dhanna ii sheeg taagan aan hal saacan ka seexan habeenkiina shaqa gala adiguna subaxii oo kale ii sheeg adoo aada u daalan aad subaxii shaqada aad geli weydi ama kii subaxeed markaad aadi aad adoo daalan timaadi aad jaamacadii aadi weydi marka culeysyadaas waa jiraan laakiin caqabado kaloo oo aad adag oo kaa reebi kara shaqadaada ama waxbarashadaada ma jiraan dhalinyaro badan ayaa ku adag tahay isku wadista inay waxbartaan ama shaqeeyaan bal dhalinyarada maxaad dhihi lahayd iyaga waxaan oran lahaa dhalinyarada waktiga isheeg waktigu waa socdaa dhalinyarada markasta isheeg masiino kuma jiraan waxyaabo kale isma mashquulsan waxaa laga yaabaa ninka dhalinyarada ahu intaan haneenkii seexdo ka yar inuu seexdo ama anigaan ka badana intaan seexdo moobil isticmaalayo ama filmood ka daandaawanayaan ama xog ku jiraan marka wakti ale kolley haddaad ii sheeg aadan nasanayn inaad kaga faa'iidaysato waxaa leeyahay dadkaaga anfacaya inaad kaga faa'iidaysato ama aad waxbarato ama aad shaqaysato waxaad fiican dhalinyaradana waxaan ku buurinaya waktigooda inay ka faa'iidaystaan oo waktigay haystaan ama ku shaqaystaan ama wax ku bartaan wax dadkooda iyo dalkooda anfacayana ay qabtaan intay waxyaaba yaryar ku mashquuli lahaayeen ugu dambeyntii shaqada wax soo saarka kaa soo gala ma tahay mid dabooli karta baahidaada dhinaca nolosha qoyska iyo midda waxbarashada waalow waxaa la yidhahda nolosha bini aadamka mar walba ay sheeg baahideeda lagama talgaaro laakiin alxamdulilah ilaahi baa mahad leh hadda waxayga waa isku welceshadaa adigu markasta baahida biniaadamku waa badanaysaa oo markasta waxbaa toogan tahay inay kuusoo siyaadaan laakiin hadda maasha allah meel ilaahay mahadi waxayga waa isgaarsiiyaa anigana jaamacadaydan waa ka bixiyaa xaafadayda biilkeeda intii aan keeni karo waan keenaa waxaa la yidhahda marka maasha allah hadda nasho meeshan rabay ma gaarin laakiin insha allah waa gaari doona cabdiwaaxid macalin isaaq v o a dhuusamareeb haatana kusoo dhowaada xubintii ciyaaraha waxaa inoo haya jamaal axmed cusmaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal haddii aynu ku horeyno xubinta ciyaaraha kooxaha premier leaguega dalka ingiriiska ayaa u codeeyey in dib loo bilaabo tababarada wadajirka ay kooxaha iyadoo lasii laba jibaarayo sidoo kale baaritaanada ku aadan coronavirus ee lagu sameynayo ciyaartooyda iyo shaqaalaha kooxaha ilaa iyo kun iyo sideed qof oo ka tirsan ciyaartooyda iyo shaqaalaha kooxaha ayaa tijaabada coronavirus lagu sameeyey wareegga saddexaad ee tijaabada waxaana cudurka laga helay covid sagaal iyo toban ilaa iyo hadda labayo toban qof marka la fiiriyo tijaabada guud oo gaaraysay laba kun todoboqolkontoniyolaba oo guud ahaan kooxaha dalka ingiriiska laga sameeyey ciyaartooyda premier leaga ayaa tijaabadaasi caafimaad mari doona isbuucii laba jeer markaas oo tababaradun ay sii socon doonaan qof kasto ama shaqaale kasta oo laga helo cudurka covid sagaal iyo toban ayaa la karantiini doonaa muddo toddobaad kooxaha ayaa sidoo kale kasii wada arisan doona garoomada dhexdhexaadka ahi ee lagu ciyaari doono kulamada iyo sidoo kale xilliga rasmiga ahi ee premier leaga uu dib u bilaami doono naadiga r b libzeg ayaa ku guuldareysatay inay kaalinta labaad ka gasho horyaalka bundesligaha jarmalka kadib markii ay laba iyo laba bareeja la gashay naadiga herta berlin hadda bundesliga waa horyaalka keliya ee yurub hadda la ciyaarayo guud ahaanba marka la fiiriyo dhinaca kubadda cagta oo dunidu saameyn weyn uu ku yeeshay cudurka covid horyaalka waxaa hogaaminaya naadiga bayan munich iyadoo kulan hore ay kaga sii awoodanaad kooxda brusha dortmund gooli waxba waxaana tababaraha kooxda brusha dortmund lucien fabre uu sheegay in adag tahay in laga hor istaago kooxda horyaalka dalka jarmalka doonaysa in markayda sidodanaad ku guulaysato kulamada kale ee dhacay waxaa ka mid ah union berlin ayaa gooli gool waxay la gashay naadiga menz halka augsburg iyo baderbon ay ebri eber ku kala tageen dusseldorf ayaa laba gooli gool kaga awoodanaatay naadiga shal hovenham iyo colny waxa ay ku dhammaatay saddex gooli gool oo kooxda hovenham ay ku awdronaatay naadiga bayan munich ayaa lixdan afar dhibcood horyaalka iska leh brusha dortmund ayaa konton iyo todoba dhibc iska leh r b libzeg konton iyo shan ay iska leedahay brusha munchen gladbach waxay iska leedahay konton iyo saddex waxaa dhibcintaas la mid ah iska leh naadiga bayan leverkusen xubinta ciyaaraha dhegeystayaal halkaasay noo joogto
aad buu mahadsan yahay jamaal oo ciyaaraha nala socotiinaya halkaad ka dhagaysanaysaana waa v o a washington haatanna dhinacii heesaha ayaynu mar kale jaleecaynaa kusoo dhowaada heestan oo halkudhigeedu yahay ha iga aarsan iyo fanaanada cadde cali axmed
الدنيا ضيقة ما بين الناس، هسي
idaacaddeena duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta oo idinla socodsiinayaan aniguaa jamaal axmed cismaan iyo saare cidla nuur waa naga intaa tan kulan dambe nabadgelyo